ma u malaynayo maaragtay horta arrintaasi waxa weye haddii dowladda federaalka aysan ogeyn oo aysan la socon sax maaha laakiin haddii dowladdu ay ogolaatay oo ogolaansho de annagu hadda ma haya anuguye ogolaansho hoose ay jiraan oo la ogolaaday qusul inay ka furato waa qusulada waa laga furan karaa gobol ama waddan goboladiisa mid ka mid ah waa laga furan karaa laakiin qasab waxa ah in dowladdu ay ogolaatay oo dowladda dhexe ogolaatay hadaan dowladda dhexe ogolaan waxay noqonaysaa faragelin laakiin haddii dowladda dhexe ogolaatay waa la samayn karaa sida laga soo xigtay xogta wasaaradda arrimaha dibadda dalka kenya waxaa lagu xusay in xafiis waa xafiisyada ergooyinka cusub jabuuti indonesia iyo somalilan loo adkeeyey in ay noqon doonaan dalal khaas ah bal arrintan ka waran iyo dastuurka soomaaliya ama federaalka ahaan iyo xiriirka kenya iyo somaaliya sidee noqon kara haddii somalilan dal loo aqoonsado kenya u aqoonsatay iyo awood ay wax ku aqoonsato weyn oo hadda ay aqoonsi ay jabuuti baalkayada aqoonsato somalilan wax weyn ay ku kordhinaysaa ma jiraan laakiin marka laga wasoo tago taas de waa xadgudub lagu sameeyey midnimada iyo madax banaanida dalka soomaaliya haddii aysan jirin dowladda soomaaliya ogolaansho laga haysto marka waa arrinkaasi waa arrin dee qalad ah waxay noqonaysaa annagoo waqooyi bari oo awalba soomaali ahaa dowladu aqoonsanaa ama qayb kamida gobolada maaragta kenya dowladu aqoonsanay la mid tahay marka waa waxaas hadday jiraan waa waa waa wa waa inxiraaf siyaasi ama inxiraaf maaragtay diblomaasiyadeed oo dowladda kenya ay ku ku dhacday marka waana lagula xisaabtamayaa waxay hadda ka gaarayso maxnalana ma jiraan laakiin ma hubo in dowladda dhexe wax ka ogtaageen kale aniga hadda
iyadoo dowladdii federaalka dalka ay mas-uul ka tahay in kenya inta ay wareegto oo si toosa xiriir ula samayso somalilan taasoo lama dhihi karo waa ku-xadgudub oo arrimaha soomaaliya ay faragelin ku haysaa
ma wa de warkaas waa waxaas waa iska cadyahay cid kastoo caqlila iyo caalamka iyo maaragtay diblomaasiyadda caalamka waa ogtahay dal haddaa nin maaragtay aad gurigii uu madaxda ka ahaa saa ka dabamaraysa aad ilmihii iyo xaasaskii aad la shirto la sheekaysato waa iska de maogtahay waa waa wax waa wax iska muuqdo oo transparency ah marka dabcan dowladda ka hadli doonto haddii kenya ay iska xadgudubtay iyo haddii maaragtay wadahadal jiro laisog yahay waana hubaa inaan laga yeelin kenya inay waxay rabto soomaaliya ka dhex samayso sida aan soomaaliyaba dowladaha kale oo madaxa banaan oo qaranka aysan wax isago samayn karin bay kenyana la mid tahay marka ma samayn karaan wax maaragtay xadgudub hadday sameeyaanna waa lala xisaabtamayaa dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ba waa la xisaabtamaya ugu dambeyntii bal tan aragtidaada ah ka waran ee la xiriirta hadal dhowaan ka soo baxay madaxweynaha puntland siciid dani oo sheegay in puntland sidii dowlad madax bannaan ah ay u dhaqmayso siciid dani dabcan nin kasta uu yahay hogaamiyaha puntland haddana wakti uu kasii dhammaanayo fikerkaas waxaan isleeyahay waa iska fikir shaksiya maahan fikir ummadda ama ama gobolka puntland lagu matala maahan sababtoo puntland ee dadka saldhiga u ahay ka mid tahay maaragtay wadajirka iyo midnimada soomaaliyeed marka ma umalaynayo siciidani inuu warkaas cidna ku matelo waa nin uu carooday oo dan gaar oo isagu raani waayey kabacdiina raba inuu maaragtay si dantiisii waxun uga suuro galaan inuu shacbiga soomaaliyeed kala teedo marka wax weyn oo wax kasoo qaada male puntland dowlad gaar ay noqonaysaa iyo oo dowlad gaara puntland inay noqoto wax badan bay u baahan tahay dad baa hortood ku yiliyo yiri maaragtay baa noqonayna soddon sano meel taagan marka dee dadkuna waa iska waaqici marka wax shaqayn kara maaha